bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada halkani waa dalsan warka habeenimo idaacadda dalsan kusoo dhawaada qodobadayna wararka ugu waaweyn ee caawa aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya ayaa qadka telefoonka waxa uu kula xiriiray dhigiisa dalkaasi masar gudoomiyaha cusub ahna duqa muqdisho ayaa lagu baaqay in uu furo waddooyinka xiran ee magaalada muqdisho madaxweynaha maamulka puntland ayaa xilkii ka qaaday madaxda ugu sarraysa hay-adda nabad sugidda ee maamulkaasi maalinta akhriska afarta soomaaliga ah ayaa lagu qabtay magaalada beledweyne xarunta gobolka hiiraan akhbaaraadka dibaddana tahriibayaal ayaa waxa ay ku dhinteen xeebaha ku yaala dalka tunisiya
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
qodobadii wararka ayay ahaayeen kuwoodii ugu waaweynaa dhegaystayaal kusoo dhowaada warka dhammaystiran waxaana ku bilownay madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya ayaa waxa uu qadka telefoonka kula xiriiray dhigiisa dalka masar madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa qadka telefoonka kula xiriiray dhigiisa dalka masar cabdifataax asiisi iyagoona ka wada hadlay xaaladihii ugu dambeeyey gudaha dalka soomaaliya weliba xiriirka labada wadan sidii loosii ambaqaadi lahaa xiriirka labada wadan iyo labada shacab ee soomaaliya ee masar madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa dhigiisa dalka masar sidoo kale kala hadlay xaaladihii ugu dambeeyey arrimaha ku saabsan soomaaliya iyo sidoo kale xiriirka wadanka soomaaliya uula leeyahay dalka masar madaxweyne cabdifataax xasiise ayaa sidoo kale uga mahad celiyey dhigiisa dalka soomaaliya madaxweyne xasan sheekh maxamuud hannaanka maamulkiisa cusub uu ku wada arrimaha siyaasada dibadda islamarkaana dowladda dalka masar uu sheegay inay garab taagan tahay dowladda soomaaliya barta uu ku leeyahay twitter madaxweynaha xarunta villa soomaaliya ayaa lagu baahiyey qadkan telefoonka ah hadahadalka ee ku dhex maray labada mas-uul sidoo kale afhayeenka madaxtooyada dalkaasi masar ayaa isaguna bartiisa twitterka waxauu kusoo qoray in labada mas-uul isla wada hadleen islamarkaana ay ka wada hadleen xaaladaha siyaasada labada wadan iyo weliba arrimaha ku saabsan qaaradda afrika iyo sidii dowladda soomaaliya ay masar uga gacabsiin lahayd arrimaha badan oo ku xiray arrimaha dib u heshiisiinta iyo weliba dhaqaalaha dowladda soomaaliya iyo sidoo kale dowladda masar ay uga baahantahay soomaaliya sidii loo taabagelin lahaa hannaanka dimuqraadiyadda weliba sidii dowladda soomaaliya looga caawin lahaa arrimaha militariga gudoomiyaha gobolka banaadir ee cusub ahna duqa muqdisho ayaa loogu baaqay inuu furo waddooyinka xiran ee ku yaala magaalada muqdisho mahad nuurre ayaa warkan faahfaahintiisa inoo haya
waa halkudhiig hirgalay laguna bartay guddoomiyaha cusub ee gobolka banaadir ku dhisa dalkaaga hal dolar dhibaato badan ayaa waddooyinka ka jirto sida burburka isheeg waddooyinka oo xiran toddobadii sebtembar bisha sagaalaad laba kun labaatan iyo labo ayuu madaxweyne xasan sheekh maxamuud mar kale yuusuf xuseen jimcaali madaale guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho u magacaabay waa dhibaato jirto waxaan aaminsanahay inuu guddoomiyaha gobolka arrintaa ay quseyso oona ka faa'iidayso doono hadda ka horna oo soo noqdo guddoomiyaha gobolka banaadir wax badanna oo mataqaanaa oo khibradda oo tii hore oo ka baran karo haddana dad badan ma maraan waddooyin muhiim ah xiran oo bii u xirna ilaa al'aana haddou caawa roobda oo biri mala mari karo waddadaas ilaa shan maalin lix bir mala mari karo ilaa dad in iska isku xilaqaamaan shaqadaasna waxaa wax ka bedeli karaa in degmo walba si qaasa loola xisaabtamo nadaafadeeda bilixdeeda waddooyinkeeda amnigeeda waa shaqadaas waxaan dareemaynaa waxaan kaa sugnaa waa soomaalihisiisaan kaa sugaynaa toban iyo toddobada degmo ee gobolka banaadir ayaa laga sugayaa isbeddel dhinacyo badan oo ka dhaco maadaama madaal uu yahay mas-uul horey xilkan u soo qabtay laakiin ninka qoriga sito ee halkaas duurka jiro waxaa laga rabaa inuu ogaado inuu waddani yahay midkan gudaha joogana waxaa laga rabaa inuu waddani yahay midka buugga ee qalinka sitana waxaa laga rabaa inuu ogaado inuu waddani yahay midka dhulka haaqaani inuu waddani yahay midka hantida faraha badan haystee hoteellada jiifan inuu waddan yahay midka daaraha dhaadheedhsi saara inuu waddan yahay waa qof kasta inay ogaata inuu waddan yahay waddankiisuna uu yahay waddanka soomaaliya bajaajleyda magaalada muqdisho ayaa dalbaday in loo furo jidadka xiran ee caasimadda waddooyinka burbursan dibadhus lagu sameeyo sidoo kalena dhinaca amniga ee gobolka wax badan laga qabto kuwaas oo xusay in guddoomiyaha cusub ee gobolka banaadir horey lagu bartay qabashada shaqooyin badan oo muqdisho muhiim u ahaa waxaan ka mid ahay dhallinyarada ku shaqaysata gaadiidka bajaajka fursaddan saakay aan ugu hambalyaynayo guddoomiyaha cusub ee guddoomiyihii horeetee gobolka banaadir yuusuf madaale ruugcadaagii hore soo rogaal celiyey aan dhihi karnaa ruugcadaa horeeto oo magaaladan u dhashay kana soo jeeda dadkeeda soona shaqeeyey tijaabadiisana la ogyaha waaye guddoomiyaha guddoomiye yuusuf madaale horta marka ugu horraysa soo dhowow waan ku leeyahay waxaa ku soo dhowaataa magaalo marxaladdii adiga ah oga tagtay marxalad ka liidata ku jirto ku soo dhowow magaalo jidadkeeda shaqaynaayaan waddooyinka wada furan yihiinaad ka tagtay magaalo jidadkeedii meel walba dhagax yaalliinaad soo aad ku soo laabatay soo dhowow waan ku leenahay maxaa la yidhaahdaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo adiga maanta wixii idinka qaldamo kas ee idinkaga qaldameen maadaama aad hore u soo shaqayseen oo xasan sheekh maxamuud asagoo dhahaya qabyo ninkeedaa dhammaystirta ayuu baxay ilaahay wuu soo celiyey fursaduu siiyey yuusuf madaalow fursaddii labaadaa adigana heshay dalkaaga dadkaaga deegaankaaga dadkaaga reer muqdisho maanta fursadda aad u haysato haddaad ka khasaariso adigay kuu taallaa ilaahaa jaaniskan ku siiyey qof walbana ma helo
dalka markii hore waxaa adiga adoo guddoomiyaha waxa uu soo maray in maaragtay waddadan dheeroo dabka ilaa iyo isku xirto fiyaad ilaa iyo madaxtooyada oo gaariga bielka xataa maro aysan wax dhagax aysan magaalada oolin waa ognahay marxaladda waddanka markaas uu maraayay iyo amniga meeshaan hadda maanta uu joogay iyo markaas meesha uu joogay inay maalintaas ay qurux badneed hadda macnaha waa dareemi kartaa waddankii dhaqaalihiisa koroo u kacay laakiin amnigiiyaa hoos jiro waxaan kaaga fadhinaa amni ammaan ma samaysan karno moobeelladeena waaweyn ma ku shaqaysan karno habeenkii ma wada karno bajaajyadii waa nugula dhacaa waa dhibaatooyin iyo waxyaabo badan brobleemaha iska jiro kow waxaa waaye midda ugu daran waa amniga iyo waddooyinka oo dhagax laga qaado magaalkaani hal hal meel oo maaragtay oo furane ma jirto waddadan oo makaal mukarama muu gudbi karto waddada mataqaanaa wadnaha waddada wadnaha waddada soddonka muu gudbi kartid waddada soddonkana warshadaha mu gudbi kartid sababtoo dhagaxyaaba yaalaba dhagaxyaa yaalo way jajaban tahay intii la mari lahaydna biyey u go'een marka yuusuf asaa laga rabaa magaalkan maaragtay dadkeeda inuu maaragtay oo kasbado wuxuuna ku kasban karaa shaqo iyo shaqo saxsan inay shaqada toosnaataa la rabaa waxaan rajeen doonaa maaragtay anaga khaasatan dhallinyaro oo maaragtay waxaan nahay canshuur dhiibto madaxweynaha maamulka puntland siciid cabdulaahi dani ayaa ka qaaday guddoomiyaha hay-adda nabad sugidda iyo weliba maamulkii hay-addaasi ee puntland sida warkan uu ku faahfaahinay wariyaheenna abuukar dayaxa warar lagu kalsoonaan karo oo la helayo ayaa sheegaya in madaxweynaha dowlad goboleedka puntland siciid cabdulaahi deni uu shaqo joojin ku sameeyey agaasimihii guud ee hay-adda sirdoonka iyo nabad sugidda ee puntland ee magaceeda loo soo gaabiyo bisa mukhtaar maxamed xasan jayte madaxweyne deni ayaa tallaabadan shaqo ka joojinta ah qaaday habeenkii xalay kadib markii booqasho lama filaan uu ku tegay xarunta hay-adda sirdoonka iyo nabad sugidda ee puntland ee bisa waxaana uu halkaasi kula kulmay sida wararka aynu helayno ay sheegayaan saraakiil ka tirsan hay-adda nabad sugidda ee puntland wararku waxay intaasi ku darayaan in madaxweynaha puntland uu xilka agaasimaha si ku-meel gaara ee hay-adda sirdoonka puntland ugu magacaabay maxamed nuur jaamac oo horey u ahaa hogaanka baarista ee sirdoonka puntland sidoo kale madaxweyne siciidani ayaa shaqada ka joojiyey labadii agaasimo ku-xigeen ee hay-adda sirdoonka puntland kuwaasoo lagu kala magacaabayay maxamed casayr barre iyo sidoo kale bashiir siciid aadan lamana oga sababta dhabta ah ee ka dambeysay shaqo joojinta agaasimihii hay-adda nabad sugidda ee puntland iyo ku-xigeenadiisa mukhtaar maxamed xasan jayte oo ahaa agaasimihii guud ee hay-adda sirdoonka ee dowlad goboleedka puntland ee bisa ayaa waxa ay wararku sheegayaan in uu dalka ka maqan yahay laakiin si dhab ah weli looma xaqiijin sababta ka dambeysay in xilka laga qaado isagoo ka maqan xafiiskiisa shaqada iyo guud ahaanba puntland halka warkaasi aad ka dhegaysanaysaanna waa idaacadda dalsan muqdisho soomaaliya wararka akhbaaraadka dibaddana waxaad ku dhegaysan doontaan dowladda dalka tunisiya ayaa sheegtay in iyagu dad tahriibayaalahay ku dhinteen xeebaha dalkeeda wasaaradda arrimaha gudaha ee dalkaasi tunisiya ayaa sheegtay in dad badan oo tahriibayaal ah ee soo maray dalkaasi libiya islamarkaana doonayay inay dalka tunisiya ay uga sii gudbaan waddamada yurubta ay ku dhinteen xeebaha dalkaasi lamana sheegin tirada rasmiga dadkan tahriibayaasha ay ku dhintay xeebaha dalka tunisiya iyo waddamada ay u kala dhasheen laakiin inta badan badda mediterraneanka ayaa dadku intoo badan ka yimaada qaaradda afrika ay doonayeen inay uga sii gudbaan waddamada yurubta iyagoo doonaya nolosha haatan ay ku jiraan waddamadooda ay joogaan qaaradda afrika mid dhaantay inay ka helaan waddamada qaaradda yurub intooda badanna waxay ku dhintaan xeebaha dalalka mediterraneanka gaar ahaan qeybaha dalkaasi talyaaniga oo inta badan maraakiibta dalka talyaaniga dadkan inay badbaadiyaan islamarkaana loo gudbiyo jasiirado ku yaala dalkaasi talyaaniga warkii habeennimo idaacadda dalsanna waa nageynta
wararkaad la haysaa hubsiima u helidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin warlahelyaabaha talalhel